بسم الله assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu carruurta islaamka ahayd ay ku soo dhowaada qisadii nebi aadam qaybtii shanaad qaybta shanaad ee qisadii nebi aadam waxaynu ku soo qaadanaynaa qisadii labadii wiil ee uu dhalay nebi aadam ee haabiil iyo qaabiil nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii xaawo waxay yimaadeen dhulka waxaana u bilaabantay noloshoodii ay ku noolaanayeen dhulka xaawo calayha salaam waxay nebi aadam u dhashay carruur badan waxayna sannad kasta qaadi jirtay wiil iyo gabadh mataano ah waxaa la sheegaa in boqol iyo labaatan jeer ay qaaday mataanayaal waxa kale oo la yidhi waxay qaaday labaatan jeer oo keliya oo guud ahaan carruurtii ay dhashay waxay ahaayeen afartan wiilkii ugu horreeyey wuxuu ahaa qaabiil iyo mataantiisii qaliima waxaana u dembeeyey cabdulmugiith iyo mataantiisii amatu mugiith carruurtii nebi aadam calayhi salaam way bateen wayna koreen waxayna camireen dhulkii ubadkii nebi aadam calayhi salaam waxa loogu yeedhay bani aadam nebi aadam calayhi salaam wuxuu ubadkiisa ugu yeedhi jiray inay ilaahay keligii caabudaan ayna addeecaan waalidkooda iyo inay ka fogaadaan dembiyada iyo macaasida wuxuu mar kasta uga digi jiray shaydaanka ibliis inay raacaan wuxuuna ku u dhihi jiray shayddaanka ibliis waa kii ka soo saaray aabbihiin jannada waana cadowgiinna ee weligiin ha addeecina basharka ilaahay wuxuu abuuray ayagoo aqoon leh oo culummo ah maaha sida gaalada ama kuwa jaahiliinta ahi ay sheegaan ee ay dhahaan insaanku wuxuu ahaa jaahil oo maalinba wax yar ayuu baranayay oo marba caqligiisa ayaa u kordhaya ilamaayo ay ka noqdeen basharkan maskaxda badan ee iminka nool arrintaa waxba kama jiraan ee rabbiga weyn subxaana wa tacaala wuxuu abuuray nebi aadam calayhi salaam isagoo aqoon ay malaa'igtu ka caajisto xambaarsan wuxuuna rabbiga weyni uu baray magacyada dhammaantood kadibna nebi aadam ubadkiisii ayuu u soo gudbiyey cilmigii ilaahay uu baray subxaanahu wa tacaala nebi aadam calayhi salaam wuxuu faray wiilkiisii ugu weynaa ee qaabiil inuu guursado gabadha la dhalatay walaalkii haabiil halka haabiilna uu ka guursanayo gabadhii la dhalatay qaabiil ee qaliima arrintaas ayuu ka cadhooday qaabiil oo wuxuu doonayay inuu guursado walaashiisan uurka ay ku wada jireenee mataanaha ay ahaayeen hase ahaatee sharcigii ilaahay soo dejiyey xilliga ayaa ahaa in laba uur wada galay hal mar oo mataanayaal ahi inaanay isguursan karaynin nebi aadam calayhi salaam ayay u tageen labadii wiil waa haabiil iyo qaabiilbe isaga oo qaabiil uu doodaya oo uu leeyahay waxaan rabaa inaan guursado walaashayda uurka igula jirta ee mataantayda ahayd sababtuna waxay ahayd baa la yidhi in gabadha qaabiil uurka kula jirta mataanta ahayd ee qaliima inay ahayd gabadh aad u qurxoon ama aad u qurux badan kadibna nebi aadam calayhi salaam wuxuu faray inay labadooduba qurbaan la yimaadaan qurbaanku waxa weeyaan wax ilaahay loogu dhowaanayo kolkuu allah qurbaanka aqbalana waxa xagga samada ka imanaysa dab ama naar qaadanaya qurbaankii ilaahay loogu dhowaanayey labadan wiil ee qaabiil iyo haabiil waxay ahaayeen laba wiil oo ku kala duwan xagga dabeecadda iyo dhaqanka oo qaabiil waxaa ka muuqatay xaasidnimo shar iyo aabbihii oo aanu u dhagnuglayn halka haabiil uu ka ahaa wiil addeeco aabbihii oo akhlaaq wanaagsan oo dhaqan fiican waxaa la sheegaa marka labada wiil ay ugaadhsi tagaan ayuu qaabiil ku tuuri jiray fallaadha uu wax ku ugaadhsanayo walaalkiisa kan yaree haabiil isagoo ay ka muuqanayso colaad iyo xaasidnimo fara badani si kastaba ha ahaatee labadii wiil haabiil iyo qaabiil waxay sameeyeen wixii aabbahood uu faray oo ahaa inay soo qaadaan qurbaan ay ilaahay ugu dhowaanayaan haabiil wuxuu ahaa adhi jiri oo adhiga ayuu raaci jiray wuxuuna soo qaaday wen weyn oo shilis qaabiilna wuxuu ahaa beerfale ama beereley wuxuuna soo qaaday xaabo iyadoo ay ka tahay amardiidde iyo kibir labadii wiil qurbaankii ayay geeyeen meel buur ahayd kadibna dab ama naar ayaa ka yimi xagga samada oo wuxuu qaatay qurbaankii haabiil taasoo macnaheedu ay tahay in qurbaankii ilaahay ka aqbalay haabiil qofkii la qaato qurbaankiisa waa laga aqbalayaa markuu arrintii ogaaday nebi aadam calayhi salaam ayuu faray haddaba haabiil inuu guursado gabadhii la mataanta ahayd qaabiil qaabiil oo shaydaankii ibliis soo jahaa habaabiyey ayaa ku yidhi aabbihii qurbaankii haabiil waxa looga aqbalay adigaa u duceeyey haabiil anigana iima ducaynin kolkaasuu dhahay nebi aadam calayhi salaam dhab ahaantii ilaahay wuxuu ka aqbalaa qurbaanka kuwa isaga ka cabsada haddaba carruurtii islaamka ahaydee ma og tahay in qaabiil uu dilay walaalkii haabiil qaabiil oo ciil iscuncunaya ayaa ku dhaar galay inuu dilo walaalkii haabiil wuxuuna ku yidhi haabiil haabiilow haabiilow waan ku dilayaa waan ku dilayaa haabiilna wuxuu yidhi haddaad gacanta ii qaaddo si aad ii disho anigu gacantayda kuuma qaadayo si aan kuu dilo oo waxaan ka cabsanayaa ilaahayga ah rabbiga caalamiinta waxaanan rabaa inaad isku darsato dembigayga iyo dembigaaga oo markaa aad ka mid noqoto asxaabta naarta gelaysa qaabiil oo shayddaanka ibliis adeecaya ayaa maalin haabiil oo hurda dhagax weyn madaxa kaga dhuftay sidaas baanu ku dhintay haabiil waxaa la dhahaa meesha uu qaabiil ku dilay walaalkii haabiil waxay ahayd buurta la dhaho kaasiyoon ee ku taalla waqooyiga dimashik ee dalka suuriya waxaa kale oo la dhahaa habeenayuu haabiil soo habsaamay ama uu soo daahay kadibna aabbahood nebi aadam calayhi salaam ayaa qaabiil u diray inuu soo raadiyo ama uu soo daydayo walaalkiisa haabiil dabadeedna qaabiil wuxuu la kulmay walaalkii haabiil wuxuuna ku yidhi ma og tahay adiga ayaa laga aqbalay qurbaankii markaasuu haabiil wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ka aqbalaa qurbaanka cidda isaga ka cabsata kolkaasuu qaabiil cadhooday oo mindi xadiida oo uu haystay ayuu ka taagay walaalkii haabiil ama wuu ciijiyey oo naqaska ayuu ku dhejiyey sidaas baanu ku dhintay si kastaba ha ahaatee qaabiil wuxuu dilay walaalkii haabiil dilkii haabiil loo geystay waxaa ka murugooday aabbihii nebi aadam calayhi salaam iyo hooyadii xaawa ma og tahay carruurta islaamka ahayday tukihii tusay qaabiil sida loo aaso bani aadamka qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil ayuu xambaaray meydkiisii isagoo aan garanaynin sida loo xabaalo meydka waxaa la sheegaa muddo dheer ayuu dusha ku sitay meydkii walaalkii ilamaayo ilaahay uu soo diray tuke tukahaasoo qodaya dhulka oo xabaalaya tuko kale oo dhintay kolkuu arkay qaabiil tukahaas ayuu murugooday qaabiil markaasuu wuxuu yidhi alla shallaytadayday ma waxaan ka liitaa tukaha kadibna meydkii walaalkii oo haabiil ahaa ayuu xabaalu qoday waanu ku aasayo halkaasuu ku asturay meydkii walaalkii sidaas baanu qaabiil ku noqday qofkii ugu horreeyey ee dhiig bani aadam ku daadiya dhulka wuxuuna ilaahay yidhi qaabiil wuxuu ka mid ahaa kuwa qoomamooday ee murugoonaya maadaama qaabiil ahaa qofkii ugu horreeyey ee dhiig ku daadiya dhulka waxa loo qorayaa dembiga qof kasta oo dhiig ku daadiya dhulkan maanta iyo waxa weeye intaynaga dambaysaba sababtuna waxa weeyaan isaga ayaa ahaa qaabiil kii bilaabay dilka ama dhulka qofkii ugu horreeyey ee bani aadam ku dila carruurta islaamka ahayd halkaa waxaynu ku joojinaynaa qaybtii shanaad ee qisadii nebi aadam calayhi salaam intaynu ku kulmi doonno qaybta lixaad ee qisada nebi aadamna waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu